fadeexad weyn ayaa ka taagan garoonka magaalada muqdisho ee aadan cadde kadib markii ay soo shaacbaxday falaal anshax darro ah oo ay turkida garoonka haysata kula kaceen haween ka tirsan dowladda federaalka afar haween ah oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dacwood ka gudbiyey madaxa shaqaalaha shirkadda favori ayr tultul oo ah nin u dhashay turkida haysata garoonka aadan cadde ninkan ayaa la sheegay in haweenka soomaalida ah ee ka tirsan dowladda federaalka shaqada markii uu siinayo uu ka dalbado falaal anshax xumo ah sida ay sheegeen haweenkii dacweeyey kuwaasi oo qaarkood shaqada la siiyey kadib markii ay fuliyeen dalabkiisa afarta haweeney dacwada soo gudbiya ayaa waxaa ku jira haweeney sheegtay in iyadoo uur leh shaqada uu ka ceeriyey ma cadda in uurka turkidu u leedahay iyo in kale madaxa shaqaalaha ee shirkadda favori ee hadda falkan lagu soo eedeeyay ayaa la sheegay in shaqada xilli hore laga buriyey balse isfahan dhex maray isaga iyo kooxda xasan sheekh iyo saraakiisha turkida ayaa dib loogu soo celiyey garoonka muqdisho isagoona dib u helay madaxii shaqada iyo shaqaalaha shirkadda favori wuxuuna halkiisa ka sii watay dhaqan xumidiisa arrintan ayaa noqotay mid ay dad badan oo soomaaliyeed aad u dhibsadeen maadaama falku yahay mid aad loo inkiro tii ay sii dheer tahay in waddankooda sidaas qaabka daran loogula dhaqmayo haweenka haweenkan ayaa horey isugu dayay inay dacwad ka gudbiyaan turkida balse mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka ee garoonkaas ku sugan ayaa sheegay inay ka cabsanayaan in shaqadooda waayaan haddii ay ninkan kiiskiisa furaan dhaqanka noocan ah ayaa ka jira goobaha ay dowladda federaalka ka joogaan soomaaliya iyadoona horey warbaahinta ay uga soo hormuuqdeen haween badan oo sheegaya shaqada gogoldhaaf inay ku beddeshaan laga dalbaday kadib markii ay shaqo u raadsadeen shisheeyaha dalka ku soo dulay iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka